halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waxaanan rumaysanahay in ilaah noloshiinna uu ku barakadaynayo waxbariddan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa hore idinku sii wadaynaa dhegaystayaal warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka koowaad waxaanan idiin sheegnay haddaba in warqaddan koowaad loo qoray in looga hortago fikradihii kala duwanaa ee ay kala aaminsanaayeen firqooyinkii kala afkaarta ahaa kuwaasoo aaraahdoodu ay soo gelaysay kiniisadda qaarkood waxay rumaysnaayeen in jidhku uu shar yahay wax shar ahina aannu ilaah soo dhex gelaynin marnaba markiina ugu dambaysay waxaannu faallo dheer ka bixinnay sidii xertu ay ula jiri jirtay masiixa iyo sidii ay u arkeen jidhkiisii sare kacay oo weli ay ka muuqdaan dhaawacyadii soo gaaray inkastoo doctor g cambel uu rumaysnaa in markii masiixu toomas gacanta uu u soo bixiyey inay xerta oo dhan sujuud la dhaceen taasoo aniga si kale iila muuqatay kadib markii rasuul bawlos uu dhintay ugu dhowaan toddoba iyo lixdan sannadood kadib dhimashadii iyo sarakiciddii ciise masiix ayaa waxaa soo yeedhay hadal ka yimid bidcada waxaana ingiriisi ahaan la yidhaahdaa gnostisism waana firqooyin aaminsan in wax waliba faallo ay leeyihiin oo u gaar ah loo helo waxay bilcagsi ku tahay ereyga kale ee ah agnosticism waana fikrad ay aaminsan yihiin koox ka mid ah filosofiyiinta waxay aarah ahaan aaminsan yihiin inaan ilaah la garanaynin ama aan axwaalkiisa la aqoon karin markaana bidcadu way ku badan yihiin dunideenna ha ahaadeen kuwa aaminsan in ilaah faallo loo heli karo ama loo samayn karo ama hadday ahaan lahaayeen kuwa rumaysan inaan ilaah waxba laga ogaan karin ama aan waxba lagu sifeyn karin haddaba markii la macneeyo agnostic ayaa waxaa ereyga uu la mid noqonayaa ingiriisi ahaan ignorant waana nin aan ilaah waxba ka aqoon ama aan ka garanaynin taasina waa sifaalaha ay leeyihiin culimmada sayniska ee aaminsan inaan ilaah waxba laga ogaan karin haddaba bidcadii qaarkood masiixiyiinta ahaa waxay la yimaadeen farriin macno leh iyo fikrado soconaya kuwaasoo aannu ku soo qaadnay horudhaca warqaddan koowaad ee rasuul yooxanaa mid ka mid ah firqooyinkaasi ayaa rumaysnaa in masiixu qof noqday markii uu dunidan ku dhashay waxay rumaysnaayeen inaannu dadka kale ka duwaneen oo markii iskutallaabta lagu qadbay ayay masiixinimadii ka tagtay bay leeyihiin rasuul yooxanaa oo fikraddaasi la dagaalamaya ayaa wuxuu leeyahay oo hadalkuna jir buu noqday markuu leeyahay rasuulku oo waynu taabannay ayuu ula jeedaa in masiixu uu ahaa ama noqday jir rasuul yooxanaa wuxuu doonayaa inuu aqoonta saxiixa ah ee masiixa u soo gudbiyo masiixiyiinta kale wuxuuna leeyahay masiixu inkastoo uu ahaa wiilkii ilaah haddana wuxuu ahaa qof caadi ah rasuul yooxanaa masaallo kula hadli maayo wuxuu kala hadlayaa qof uu garanayo oo uu arkay oo uu taabtay weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka koowaad ee warqaddan koowaad ee rasuul yooxanaa waxaanan idin akhriyaynaa haatan cutubka koowaad ee warqaddan koowaad ee rasuul yooxanaa waxaanan idin akhriyaynaa haatan aayadda labaad oo waxaa qorninku uu leeyahay sida tan nolosha waa la muujiyey oo waannu aragnay waana u marag furaynaa oo waxaannu idinka warramaynaa nolosha weligeed ah tan aabbaha la jirta oo lanoo muujiyey wuxuu rasuulku leeyahay nolosha waa la muujiyey waxaa taasoo ay ka micno tahay in nolosha la muujiyey oo la keenay ama la soo gaarsiiyey meel qof waliba uu ka arki karo wuxuu rasuul yooxanaa ka hadlayaa ciise masiix qudhiisa oo isagu ah hadalka jirka noqday sidaannu ku arki doonno aayadda xigta dadka qaarkii waxaa ku adkaada waxa nolosha cusubi ay tahay marka ay sidaasi tahay waa maxay nolosha cusub si kale oo looga jawaabi karo ma lahan inaad soo xigato warqaddan koowaad cutubka koowaad aayadda labaad mooyaane markaasoo uu lahaa rasuul yooxanaa nolosha waa la muujiyey oo waannu aragnay haddii aad masiixa ku kalsoonaato waxaad si deg deg ah ku helaysaa nolosha daa'imka ah balse haddii aad diiddo lahaan maysid nolosha daa'imka ah waa wax adiga kuugu xidhan dhegaystow nin waliba haddii sidaasi loogu sheegi lahaa dhibba ma yimaadeen waayo ama wuu rumaysan lahaa ama wuu iska dhaafi lahaa ma ahan in la sasabanayo oo la leeyahay lacag badan baa helaysaa haddii aad masiixi noqoto ilama ahan in qof uu diidi lahaa haddii uu dhab ahaan garanayo waxa nolosha daa'imka ahi ay ka micno tahay laakiin qof garan kari maayo ilaa uu marka hore masiixa fahmo ama uu garto mooyaane iyadoo weli aynu ku jirno mawduucii hore ee ahaa in ilaah uu nuur yahay ayaannu iminka isla eegaynaa sidii ilaaha nuurka ah aynu wehelnimo ula lahaanayno iminka yooxanaa wuxuu doonayaa inuu wax cajiib ah inoo sheego wuxuu inoo sheegayaa inaan ilaah wehelnimo la yeelan karno haddaba tan ahmiyadda leh waxa weeye in aniga iyo adigaba aynu ilaah wehelnimo la yeelan karno bal intaanan faallada idinku dheereen aynu idin akhrino warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka koowaad aayadda saddexaad waa baalka afar boqol shan iyo toban ee axdiga cusub waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan wixii aannu aragnay oo aannu maqalnay ayaannu idinka warramaynaa si aad idinkuna noo soo wehelisaan oo wehelnimadeennu waa mid la jirta aabbaha iyo wiilkiisa ciise masiix ah marka uu leeyahay wixii aannu aragnay oo aannu maqalnay ayaad mooddaa in rasuulku markii saddexaad aragga iyo maqalka uu ku soo celcelinayo ama uu adkaynayo si ayaan inooga hoos bixin ahamiyadda araggiisa iyo taabashadiisa haddii qofi uu weyddiin lahaa oo uu ku odhan lahaa maxad yooxaanow ugu soo celcelinaysaa arrinka wuxuu odhan lahaa in isaga wehel lala ahaado way ahmiyad ballaaran tahay ama way wacan tahay waana taasi tan uu adkaynayo haddaan faallada dib ugu soo noqonno wuxuu leeyahay oo wehelnimadeennu waa mid lala yeelanayo aabbaha iyo wiilkiisa ciise masiix su-aashuna waxay noqonaysaa sidee baannu xidhiir ula yeelan karnaa ilaah miyaanay jirin waxyaabo inaga celinaya inaan ilaah wehelnimo la yeelanno ama aan la lahaanno waxaannu garanaynaa in ilaah quduus uu yahay dadkuna ayaan quduus ahayn sidee baa haddaba labadaasi waxyaabood ee aan sinayn loo simayaa ama laysugu keenayaa waxaannu soo gocanaynaa ama soo xusuusanaynaa kuweenna baibalka garanaya wixii nebi caamos uu yidhi sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda saddexaad markaasoo nebigu uu lahaa laba qof miyay wada socdaan haddaanay heshiis ahayn haddaba sidee baannu wehelnimo ilaah ula lahaanaynaa si caqabadaasi koowaad looga gudbo oo ah sida ilaah oo quduus ah iyo dadka oo ah kuwa aan quduus ahayn laisugu keenayo ayaa rasuul yooxanaa wuxuu ina siinayaa ama ina hoga tusaalaynayaa saddex xanaan ama marin laba ka mid ah dadka ayaa samaystay mana shaqeeyo kan kalena waa mid ilaah uu sameeyey waana kan keliya ee shaqaynaya balse inta aanan faalladaasi gelin aynu bal isla eegno walaalayaal ereyga wehelnimo ereygaas wuxuu giriig ahaan noqonayaa ko'inoniya wuxuuna ka micno yahay dad isku afkaar iyo aragti ah ama wax wada aaminsan wehelnimada masiixinimada ayaa waxay ka micno tahay in la wada wadaago waxyaalaha masiixa oo in sidaasi la yeelo waxay ka micno tahay in marka hore la garanayo masiixa waana in qofku uu garanayo in masiixu uu yahay badbaadiyaheenna shakhsi ahaaneed maanta waxaa meesha ka baxay macnaha rasmiga ah ee wehelnimo bal aan tusaale idinka siiyo araartayda ama waxa aan uga golleeyahay waxaan garanayaa rag culimo isku sheega oo isku yimaada markii aad fiiriso waxa ay isugu imaanayaanna waxa weeye istustus nin waliba wuxuu kan kala tusayaa sida uu kaga sarreeyo ama kaga xoolo badan yahay waxa ay ka hadlayaanna ma ahan in kulankoodu uu noqdo mid xiise leh oo xusuus reeba nin waliba wuxuu doonayaa inuu kan kale u muujiyo waxa uu haysto iyo sida uu u barwaaqaysan yahay inkastoo taasi ay tahay wehelnimo ama jameecaysi haddana ka tarjumi mayso jameecaysiga dhabta ah ee aynu halkan uga hadlayno mararka qaarkood ayaa masiixiyiinta qaar ay macnihii wehelnimada madow iyo gudcur geliyaan waxaa laga yaabaa inay isugu yeedhaan diyaafad wax la wada cunayo waxaana laga yaabaa in kuwo badan ay u imaanayaan cunnada halkaasi ka karsamaysa laakiin aanay lahayn dareen kale oo ka sarreeya cunnada taasina ka tarjumi maysa dhegaystow wehelnimada dhabta ah ee inoogu qoran warqaddan koowaad ee rasuul yooxanaa wehelnimo taam ah waa taan qofku uu la yeelanayo masiixa marka ay sidaasi tahay waxaan doonayaa bal inaan faallo kaa siiyo waxa wehelnimada dhabta ahi ama taamka ah ay tahay kaba soo qaad waxaad doonaysaa inaad suugaanta soomaalida wax ka barato waxaannu aalaaba garanaynaa markii la eego kuwii gabayada u haystay soomaaliya sida sayid maxamed cabdulla xasan iyo salaan carabey iyo qamaan bulxan iyo rag kale oo aan fara yareen markii aad la fadhiisato culimmada khubarada ku ah sheeka xariirada ama suugaanta soomaaliyeed waxaad ogaanaysaa inay jireen rag kale oo aan gabayada curintooda lagu aqoon laakiin ku inkaaran marinta gabayada iyo inay isla markii qofku uu tiriyo ay qabtaan waxaa raggaasi ka mid ah ninka la yidhaahdo xuseen dhekle uu sayid maxamed cabdulla xasan ku halqabsan jiray waa tuu mar lahaa xuseenow caqliga kaama dhumo idan ilaaheeye ha laguu aqbalo ducadan baan kuu akhriyayaaye markii nimanka suugaanta yaqaanaa aad la fadhiisato waxaad soo saaraysaa inay jireen rag gabyaa ah laakiin aan gabayadoodii weli la qorin meelo badan bay wax kaa tusayaan waxaadna soo saaraysaa in suugaanta soomaalidu aanay hal shakhsi ah ku koobnayn laakiin ay leedahay waaxo iyo laamo tiro badan oo giddigood u baahan in daraasaad lagu sameeyo marka aad baranayso suugaanta waxaad la kulmaysaa qorayaasha iyo raggii gabayada laga soo min guuriyey iyo kuwa ay qaraabo ahaayeen ragga gabayada tiriyey sida sayid maxamed cabdulla xasan waxaad markaasi bilaabaysaa inaad kulankaasi iyaga aad la leedahay jeclaysato oo hadba ardaydu ay dhinaca su'aalo ka keenaan suugaantiina aad u aragto ama ay kuula muuqato siyaabo aadan adigu horay u arag ama ayaan kuula muuqanin waayo wax waliba si tafatiran baa lagugu muujinayaa taariikhdii iyo sidii gabayadu ay ku yimaadeen baa laguu sheegayaa waxaana lagula wadaagayaa waxyaalihii laga qoray iyo waxyaalihii ay qoreen raggii gabyaaga ahaa marka ay wehelnimada rasmiga ahi sidaasi loo qaadan karo ayaa haddaba wehelnimada qofka masiixiga ahina ay noqonaysaa in qofku uu la wadaago masiixiyiinta kale ee isaga ka aqoonta roon iyo kuwa ka aqoonta hoosaysa waxyaalaha masiixa waxaa rasuul yooxanaa uu leeyahay sida ku qoran aayadda saddexaad ee cutubkan koowaad ee warqaddiisan koowaad markaasoo uu lahaa sida tan si aad idinkuna noo soo wehlisaan oo wehelnimadeennu waa mid la jirta aabbaha iyo wiilkiisa ciise masiix haddaan maaddadaasi kore ee qusaysa wehelnimada intaasi uga baxo ayaannu iminka idin akhriyaynaa dhegaystayaal aayadda afaraad waxaana qorninka quduuska ahu uu leeyahay sida tan oo waxaannu waxyaalahan idinku soo qoraynaa si ay farxaddiinnu u buuxsanto aamiin wuxuu iminka isagu inoo sheegayaa asbaabta labaad ee uu warqaddan ugu soo qorayay masiixiyiinta wuxuuna leeyahay danta aan ka lahaa waxa weeye si ay farxaddiinnu u buuxsanto haddaba waa sidee sida aynu ku heli karno farxad ma ahan farxad aan weynayn laakiin farxad tiro badan si kale ee cidi farxaddaasi ay ku helayso ma lahan haddaanay wehelnimo jirin waa muxaadara diimeed laysugu imaanayo oo waxaa erayga oo waana erayga ka-onooniya haddaba in qofku wax uu la baxo waxaa lagu tilmaami karaa ficil wehelnimo ducaduna waa ficil iyana lagu kulmayo hase yeeshee cutubkan rasuul yooxanaa wuxuu uga hadlayaa sida qofku uu dareemayo ama khibradaha qofka uu ka helayo wehelnimada waa tan rasuul bawlos maanka uu ku hayay markii uu lahaa sida ku qoran warqaddiisii reer filiboy cutubka saddexaad aayadda tobanaad oo leh inaan ogaado isaga iyo xoogga sarakiciddiisa iyo wadawadaagidda xanuunsigiisa anigoo isaga xagga dhimashada uga ekaanaya saaxiib ujeeddada laga leeyahay wacdiska aynu dadka ku wacdiyeyno toobadkeenka iyo ku dhegganaanshaha masiixa ee loogu yeerayo ragga iyo dumarka inay badbaado helaan waxaa sal u ah in ugu dambaysta ay niyaddooda farxad ka helaan iyadoo ay ugu wacan tahay waxyaalihii iyaga lagu wacdiyey waxaa loo baahan yahay inay u farxaan sidii bohonkii reer etoobiya oo markii rasuul filib uu ku wacdiyey hadalka farxad ku qaatay danta laga leeyahay wacdiska waxa weeye in aniga iyo idinkuba aynu wadaagno waxyaabaha wanwanaagsan ee masiixa dabeetana ruuxa rabbiga ayaa markaasi wuxuu niyadaheenna hubaal uga dhigayaa sayid ciise masiix iyo aabbaha si wehelnimadeennu ay macno u yeelato waxaannu haddaba iminka dib ugu noqonaynaa arrimihii rasuul yooxanaa uu ka hadlayey rasuul yooxanaa wuxuu yidhi waxaan waxyaalahan u qorayaa inaad wehelnimo iyo urur yeelataan si farxaddiinnu ay u buuxsanto oo farxaddeennuna way buuxsamaysaa haddii aynu ilaah la yeelanno wehelnimo qaas ah waxaa jira waxyaabo inaga hor imaanaya oo inoo diidaya inaan ilaah wehelnimo la yeelanno haddaba in ilaah wehelnimo lala yeelan karo waa wax aad iyo aad u wanaagsan oo sharaf leh laakiin islamarkiiba rajadeenna way burburaysaa markii ay dhibaato ina qabsato innagoo aan ogeyn rasuul yooxanaa oo inooga sii digaya dhibaatada ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisan koowaad cutubka koowaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan warkii aannu ka maqalnay oo aannu idinka warramayno wuxuu yahay in ilaah nuur yahay oo isaga aan gudcur ku jirin innaba marka rasuulku uu leeyahay ilaah waa nuur ayuu ula jeedaa in ilaah uu quduus yahay waxaanan kaloo garanaynaa in dadku ayaan quduus ahayn sidee baa haddaba laysugu keenayaa ilaah iyo nin dembiile ah kala duwanaanshuhu wuu weyn yahay oo waxaa u dhexeeya farqi weyn dadka iyo ilaah markaa sidee baa loogu guulaysanayaa in ilaah iyo dadka laysku keeno waxaa nebi ayuub uu ku cawday maa la helo nin aniga iyo adiga inoo dhexeeya wuxuu ula jeedaa maa la helo mid isaga iyo ilaah u dhexeeya sida ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka sagaalaad aayadda saddex iyo soddonaad waxaa kaloo nebi ishaaciyaah uu leeyahay sida ku qoran cutubka shan iyo kontonaad aayadda siddeedaad fikirradiinnu fikiradayda ma ahan oo jidadkiinnuna jidadkayga ma ahan sidee baa nin dembiile ah ilaah ula socon karaa yooxanaa ayaa isna wuxuu leeyahay ilaah waa nuur oo isaga innaba gudcurkuma jiro haddaba saddex qaybood ayaan u kala dhigay warqaddan waxaana tafaasiishu ay noqonaysaa in marka koowaad ilaah nuur uu yahay marka labaad wuxuu ka hadlayaa inta aynu warqaddan koowaad ku jirno in ilaah uu jeceel yahay marka saddexaadna wuxuu rasuulku ka hadlayaa ama uu kala dhigayaa in ilaah uu noqonayo nolosha marka ay sidaasi tahay sidee baannu ilaah wehelnimo ula yeelanaynaa waxay u muuqataa sida in laba hal aynu kala dooranayno inaan bannaysanno in heerkii ilaah aynu hoos u soo dhigno si uu inoola socdo iyo in dadka la gaarsiiyo heerka ilaah haddaba cid sidaas yeeli karta ficil ahaan ma lahan inkastoo dadku ay isku taxallujinayaan waxaana rasuul yooxanaa uu muujinayaa sida aanay taasu ku suuroobaynin dabadeed wuxuu tafaasiil dheer ka bixinayaa ilaah wuxuuna qeexayaa in ilaah bilxaqiiqa uu nuur yahay waxaa la ii sheegay in culimmada sayniska aanay garanaynin bilxaqiiqa in ilaysku tamar uu yahay iyo inuu walxo ka kooban yahay haddaba bal adiga qudhaada aan ku weyddiiyo waa maxay ilayska waxyaabaha iftiinku uu ka kooban yahay waa hal shay laakiin markii aad shiddo ilayska ama nalka gurigaaga waxaa isla markiiba libraya gudcurkii marka ay sidaasi tahay haddaba maxaa dhacay waa maxay waxa isla markiiba qaatay guriga oo eriyey gudcurkii miyuu gudcurkii meesha ka saaray waa su'aal culus jawaabtuna waa maya weli gudcurku meeshiisii buu joogaa waayo markii aad nalkaaga demiso isla markiiba gudcurku wuu soo laabanayaa marka ilayska gudcurku ma eriyo weli su'aashu way taagan tahay waxaana weeye waa maxay iftiinku markii haddaba aynu u leexanno warqaddan rasuul yooxanaa ayaa waxaa soo baxaya isla markiiba in yooxanaa uu leeyahay ilaah waa nuur ama waa ilays wuxuuna marka uu sidaasi leeyahay muujinayaa xaqiiqooyin quseeya shakhsiyadda ilaah balse inkastoo taasi aanay daboolaynin sifaalaha ilaah haddana waxyaabo badan baa muuqanaya marka ugu horraysa iftiinku wuxuu ka hadlayaa ammaanta iyo dhalaalka iyo quruxda iyo cajaa'ibiyada wanaagga rabbiga miyaad haddaba aragtay ama daawatay bari markii qorraxdu ay ka soo baxayso inay tahay olol ammaan badan markii aan baadiyaha joogi jiray ee aan shaqada qaranka ku maqnaa ayaan aad u jeclaa inaan daawado qorraxda oo soo baxaysa waxay ku xusuusinaysaa haddii aad tahay nin ilaah garasho u leh quruxda iyo dhalaalka ammaanta ilaah waxaa kaloo iftiinka lagu yaqaanaa inuu bannaanka iskeeno iftiinka waa wax la arki karo oo wuxuu ka soo dhalaalaa meel waliba ee gudcur ah waana kan xitaa aynu isku aragno iftiinka ilaah la'aantiis ama qorraxda xitaa wejiyadeenna ama sida aynu u egnahay weligeed ma aragneen oo waxba kama duwanaaneen indhoolayaal waxyaabo badan oo aynu samaynayno maanta lama sameeyeen horumar badanna lama tiigsadeen ilayska qorraxda la'aantiis welibana soomaali badan ma ayan safarteen haddaannu jirin dayaxa sabuurluhuna wuxuu yidhi ilaah wuxuu sameeyey iftiimo waaweyn in qorraxdu ay maalinta xukunto dayuxuna habeenka miyaanay ku xusuusinaynin haddaba ammaanta ilaah
markii aan oglaanay niyadda naga xumaatee qalbigu naafa gaaro naxariistihiiyow ciise nuurkii dunidow daruuradaada qaaliga nimcadaada wax naga sii adaan nacabka shaydaan ee qalbiga negida ku ahaa niyadda iiga saaro naarta iga xoreeye kuwanaca xambaarsane aan garan naseexada nimcadaada gaarsii adaan nacabka shaydaan ee qalbiga negida ku ahaa niyadda iiga saaro naarta iga xoreeye kuwanaca xambaarsane aan garan naseexada nimcadaada gaarsii nimcadaada gaarsii nimcadaada gaarsii
sameeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulfanoogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin